dadkii xalay la keenay dhaawacyada ahaa iyo dadka dhimashada isugu jiray annaga isbitaalka madiino haddaan nahay dadka waxaana soo gaaray tiro soddon iyo saddex oo dhaawacyo iyo dhimasho isugu jiraan waxaa isbitaalka gudihiisa meyd ahaan u taalay dad tiradooda ay sideed tahay saddexna waxay ahaayeen dad oo ku dhinteen intii howlaha oo loogu dhex jiray sarfiskay u baahnaayeen inta ka soo hartay dadkaas waxaan celinay dad tiradooda ay gaarayso ilaa lix qofood way ka laabatay isbitaalka xaaladooda caafimaad way runay waxaan jiifinay isbitaalka koo iyo labaatan qofood oo ka mida dadkii dhaawacyada ahaa xaaladooda aaday hadda u fiican tahay inta wax loo qabtay dhammaantood oo isbitaalka gudihiisa jiifta inta dhimatayna waxay yaalaan saa soo aragteenba moorjariga oo heeladoodii iyo faamiladoodii ay la joogaan oo u diyaarsanayaan inay xabaashaan annaga dadkaas dhammaantood waxaan u qabanay howlihii ay u baahnaayeen oo emergencyga ahaa dhaqaatiirta xalay xilligaas ilaa saakay weli waxay ku dhex jiraan waxqabadka dadkaas iyo baahiyaha kala duwan ay u qabaan howlaha caafimaadka waa waqti dheeraa lagu qaatay laakiin waxaan arki doonaa waxyaabaha ay dhaqaatiirta ay ka yidhaahdaan siday wax u kala qabaan iyo siday u kala daran yihiin iyo ciddii markaas la isleeyahay waxay u baahnaan lahayd howl kaleeto oo ka dheeraada waxa markaas oo sida takhasusa camal ah sida dadka oo madaxa oo wax ka gaareen oo kale oo marka kacaa ka howl ka isbitaal ahaan annaga waa gudana waajibaadka aan leenahay iyagana waxaan leenahay inta ka dhiman faamilada iyo bulshada soomaaliyeed inay garab ka siiyaan waxyaabaha qofka dhibaataysan uu u baahan yahay annagana daawo ahaan iyo service ahaan waxaa dhammaystirna waxay u baahnaayeen warka ma jiraan dad xaaladooda aada wax ka qaban weysaan oo isbitaalka lasoo gaarsiiyey oo baahan in kaalmo caafimaad oo dalka dibadiisa loo qaado waxaan kuu sheegay dadkaas dhakhaatiirta ayaa waxaa laga sugaa saacadaha ka dambeeya ilaa hadda wixii ka dambeeya hadeer oo kale maxaa yeeley xalay intii shaqada soo galay weli ma bixin howlihii uu weli gacanta ku haya marka isagaa wuxuu noo sheegi doonaa markii dadka loo sameeya raajooyinka iyo waxyaabaha kala duwan imajiska uu u baahan yahay in qofkii ka zaa'ida waxa uu qabanayo inuu isagu ribood ahaan usoo gudbin doono riboodkaasi kasoo baxaysaa idinkana maaragtay wariyaasha aada u mahadsantiin waa la socotaan xaaladahaas oo dhan xilliyada ay soo baxaan waan idinla soo socodsiin doonaa waayaye dadku maxaa iskugu jiraan tusaale ahaan caruur iyo haween iyo waa noocyada iskugu jiraa dadku
walaahi aniga hadda dadka dhallinyaray u badan yihiin kolley waa dadkii maaragtay meesha tegey iyo dadka agdhawaa intaba isku jiraan dad dhallinyaraa dad waaweyn dumar inta bulshadu ka kooban tahay markii dhibaata ay dhacdo saameynta way wada gaaraysaa qof walba intay rabtaa ugu ekaato laakiin waxaa moodaa inaan age ahaan lagu kala maqnayn dhibaatada meeshaas ka dhacday qof baawur saarnaa iyo qof socday iyo qof goobtaasba joogayba marka dadkaasoo dhan looma waxayn karo hal tiam ay ahaayeen laakiin waa dad isku jirjiro annaga sida hadda ay noogula muuqato
wax mas-uuliyiina oo ku jiro dadkii ma jiraan dhacaya maya aniga hadda maanaa fiirin aniga qofka mas-uulkiisa ma qorno iyo titlkiisa waxaan qornaa magaca uu qofka saddexan uu leeyahay iyo maaragtay dhibaatada ka muuqata markaas aan annaga record garaynaa sababtana waxay tahay annaga waqti ma siin karno inaan qofka ma nihin daatada aruuriyo xaggee wax ka soo dhaceen iyo cidda ku soo dhufatay iyo asaga muxuu yahay annaga xog ah shaqo kumalihin xogteenna waa qofkan in lagu aqoonsado inuu dhibano yahay dadku ka dhibaatoobana ay u aqoonsadaan inuu qofkiisi yahay intaasu daatada isbitaalka ay ku eg tahay laakiin wax intaas ka dheer annaga ma ahan howlaheena